horta sara inta aanan jawaabta ku siin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan madaxda iyo iyo iyo iyo shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o da oo runtii door weyn ka qaatay intii ay wacyigelinta iyo ka hortaga hayraada xawaaladaha sara way jirtay inuu jiray fadhi ay yeesheen ay yeesheen congressyada aan u doodaya hawalaadaha soomaalida iyo laamo ilaa sideed ama sagaal ahaa oo ka tirsan departmanada maraykanka ah sida ama treasuryga kuwa qaabilsan nabadgelyada kuwa qaabilsan state departmentka marka shirkaas wuu dhacay wuxuu ahaa shir albaabadu xiran yihiin oo un iyaga un aada ay u khuseeyey inkastoo xawaaladuhu soomaalidu ay ka dambeeyeen runtii wax la taaban karoo weyni kama soo bixin shirkaa sidii ay noogu warrameen madaxdii markaa meesha tegay kongareesyadii waxa keliya ugu importantka ee kasoo baxay waxay ahaayeen in fadhiya kan ka kuwan ka dambeeya la yeesho wadahadalkuna sii socdo waan gartay cismaan marka bishan intaynu ku jirno qayb ahaan ayaad soo celiseen adeegyadii lacagaha ugu badan ee aada diri kartaan waa ilaa intee qiyaase ma jiraan wadamo aad wax u diri kartaan iyo qaar weli idinka caagan oo idaan waxba u diri karen maya wadamadii aan u diri jiro o dhan waa loo wada diri karaa laakiin lacagta waxaa lagu sameeyey in qofkii uu diri karo kun dollar sida lagu wargeliyey kun dollar bishii yani ama isagu boqol boqol ha u diro ama labaatan labaatan ha u diro laakiin boqol wax ka badan amin kun wax ka badan ma diri karaan wan gartay marka qaabkii lacagta laydinku soo gaadhsiin jiray lafteeda waxaanu maqalay inay wax iska bedeleen oo qofku intuu kaash lacag kaasha idiin keeno aada u diri jirteen hadda waxaa la sheegay in arrimahaasi wax iska bedeleen ma jira isbedelkaasi haddaad noo sharaxdo isbedelkaasi wuu jiraa laakiin isbedelkaasi wuxuu waxaa go-aansaday un n xawaaladaha ama xafiisyada xawaalaha hadba meesha ay joogaan sababtoo a waad la socotaan baanankii ugu waaweynaayo xawaaladu lahaayeen waa la xidhay marka xawaaladii waxay mushkil ku noqotay inay kaash fara badan oo lacaga ay qabtaan taasoo keenaysa haddana inay dhibaato kale kala kulmaan ninkii dee maanta haysta bank yar haysta inuu ka boqo in baankaasina kusoo jeesto marka waxaa loo habeeyey oon anigu ku jiro xafiiskayga ku jiro inaan dadkan idhaahno waxaad soo samaystaan money order qaarkoodna ay keeni karaan jecks wan garta idinka haddiiba bangiyadii weli idinka xidhan yihiin oo aan wax isbedelihi ku iman bangiyadii maraykanka ee joojiyay shaqada xawilaadaha lacagtii sidee u diri karaysaan hawshaasi sidee idinku fududaanaysaa eed lacagtii ku gaadhsiin kartaan dadkii horta rajo weyn baanu qabnaa in ay wax iska bedelaan waa laga yaabaa waktigii aanu ku jeclayn ama dhaqso ah ee la filayay ee meeting say fadhigaa lasoo lasoo dhaafay oo kale waktigii aan filaynay in xawaaladaa la furo yani baanag loo helo inay inay dub uga dhacdo siaad la socotaba baankaasi wuxuu qaabili jiray ilaa boqolkiiba sideetan ilaa boqolkiiba labaatan waxaa ama baanan kalaa jiray oo oo yaryar oo qaar xawaalada haystaan marka annaga dhibaato kastaba anagu u noqotee bal waxaanu ku dadaalnay un in intii kartidayada ah dadka loo sii daayo inay biilasho diraan oo aan laga hortegin wan gartay marka xafiiskaaga markaad ka hadlayso maadaama oo hawsha intaa leeg laga marayo sidii lacagtii lagu diri lahaa inta ay arrintaasi rajo kasoo baxaysa ee la ogolaanayo bangiyadii wax khidmadii aad ku diri jirteen wax siyaadaa miyaa ku darteen mise intii horeunba dadka adeega ugu qabanaysaan maya runtii si aad ula socoto saale hawlo badan baa soo kordhay oo xawaaladaha soo soo wajahday ama xagga kharashaadka ha noqoto ama kharashaad soo socda oo oo ay arrimahan keenan ha noqoto marka xawaaladuhu waxay ku ku ku heshiiyeen in la kordhiyo mashqaayadii oo meeshii boqolkiiba shan laga charge garan jiray ama lagu lagu dari jiray iminka boqolkiiba lix la charge gareeyo customarada runtii customaraduna aada iyo aada bay arrintaas wax dhibaataa kalamaanaa kulmin ilaa iyo iminka waayo importank waxaa ama muhiimadda waxaa u ahayd horta bal inay dadkii gaarsiiyaan biilashii